weeyaan mar hadduu zawjku dalaaqa wuxuu la keliyoobe isagu xaquunu u leeyahay uu yahay isagu uni samayn karo dee ajnebiguna wixii uu isa saarayo isaga ayaa u xora maalkiisa cidduu doono uu siin karaa cidduu doono uu ku furan karaa marka hadduu yidhaahdo anaa intaa ku siinaya gabadhii fur zawjkiina uu yidhaah waan ku furay dee gabadhii saasay ku furmaysaa ninkan ajnebigaana waxaa lagu yeelanaya un waxau magacaabay wa huwa haddana ikhtilaacu اlajnebi ajnebigaa khuluciisu uu zawjka la khulucsamaa ka ikhtilaacihaa khuluceedii ayuunbuu lami iskuluceedii unbuu lamid yahay lafdan wa xukman xagga lafdi ahaan alfaadii iltizaamka keenaysay wa xukman xagga xugun ahaanba intaba labadaaba wuxuu kala mid noqonayaa un ayada iskhuluceedii waliwakiilihaa gabadhii waxaa u sugnaaday wakiilkeedii masalan nin bay wakiilatay oo ay tidhi isoo khuluc ninkaa hebel u tago waxaad tidhaha heblaayo waxay isoo wakiilatay inaad intaa ku khulucdood ku furto wakiilkaasi wuxuu laa ikhtilaaca lahu linafsihi inuu nafdiisa isagu khulco iskabada ayuu yidhaha war gabadhan mid waxhaysataba maaha e hay soo wakaalata laakiin iska daa wakaaladeedii oo aniga ayaa intaa ku siinaya gabadhii fur markaa khulcu ajnabi buu noqonaya maalkana isaga ayuunbaa lagu yeelanaya sidii waxaanay wakaalanin oo kale ayuunbuu noqonaya markaa walil ajnabiyi tawkiiluhaa ajnabigii wuxuu leeyahay inuu ayadii wakiisho uu yidhaahdo naa ninkan way isla kaleedan tihiine adigaan ku wakiishaye isa soo khulucoo anigana markaa adduunyada intaa leeg boqol kun ama milyan ama waxaynkaasa anaa bixinayo eh adaan ku wakiishay ninkii sidaa lasoo kula soo heshii buuli oo khulacaa la soo galo adduunyadana anaa bixinaya markaa way bannaan tahay fatatakayaru hiya ayadaa markaa door qaadan maxay ka door qaadan inay naf ahaanta isu khulucda iyadoo tira anaa waxaa iska bixinaya iyo inay tidhaahdo ninkaas ayaa waxa ku siinaya oo bixinaya walow ikhtalaca hadduu khulco rajulun oo wasaraxa uu caddeeyo biwakaalatihaa inay soo wakiilatay kaadiban isagoo been sheegaya lam tudlaq gabadhii la furi maayo lam tudallaq macnaa gabadhii ma furmayso wa abuuha aabbaheedka ajnabiyun buu la mid yahay oo fa yakhtalicu bimaalihi wuu ku khulci fain ikhtalaca bimaalihaa hadduu maalkeeda ku khulco oo wasaraxa biwakaalatin uu caddeeyo ow wilaayatin lam tudallaq lama furayo ow biistiqraarin fakhulcun bimaqsuubin weeye waxau sheekhu leeyahay ajnebi nin ayaa qolcay gabadh waxaan u caddeeyey biwakaalatihaa inay soo wakiilatay war nin yahow gabadhii ay saysatayna caynkaas ahay way soo wakiilatay inaad kun ku furto ayay igu soo wakiilatay waana kaadiba been baan u sheegayaa may soo wakiilanin lam tudallaq gabadhaas lama furayo ma furmayso maxaa yeele dalaaqii wuxuu ku xidhan yahay ninkii maalkaa inuu ku yeesho maalkaa inuu ku yeeshaba dalaaqii ku xidhan yahay maalkiina iyadu ismay laazimino smay saarine beenaadun baa saaray markaa ma furmayso wa abuuhaa ka ajnebiyin aabbaheedna wuxuu la mid yahay nin ajnebiyahun oo kalaayun buu la mid yahay fayakhtalicu bimaalihi isagu hadduu yidhaha war anaa jeebadayda kaa siinaya intaase iska sii daa hadduu yidhaahdo oo anaa bixinayo hadduu yidhaahdo waa bannaan tahay ee fain ikhtalaca bimaalihaa maalkeediibuu ku khulcay iyadoo waxoogay iska lahayd oo meelaha udulatayoo inteediibuu ku khulcay waa odaygii wasaraxa biwakaalatin wakaalad aan jirinna meesha anaa ka wakiilo unbu iska yidhi mana jirto ee intaa waxoogay bay haysataaye intaa ku khuluc buu yidhi aw wilaayatin ama anaa u weliya buu yidhi anaa aabbaheedu anaa u weliya lam tudallaq gabadhaasi ma furmayso maxaa yeelay wakiil ma aha oo waa kan been buu ku sheegay wakiilo ma soo wakalan welina dee maalkan uguma aha maalka sideeda kale dee bixinteeda iyo waxaasunbuu weli ku yahay mooyaane dee xoolaheeda weli kuma aha mar hadday ayadii rashiido tahay oo ay toosan tahay aabbuhu xoolaheeda shaqo kuma leh midda labaad dee inuu ku tabaruco maalkeeda weli kuma noqon maayo see daraaddeed gabadhi ma furmayso ow saraxa biistiqlaalin inuu la keliyo wakaalad iyo waxba wilaayatoona ma sheeganine dee nafdaydan u khulcayn bu ama nafdaya xaggeedan ka khulcay fa khulcun bimaqsuubin khuluc maqsuub maal maqsuubo lagu khulcay oo kale ayuun bay la mid noqonaysaa haasibun limaalihaa buu noqonayaa mid maalkeedii dhacay markaa meheru masaal ayaa ayaa uu ku dhacayaa furiinkaasi cuwadkii ayaa fasaaday isagana meheru masaalkaa lagu yeelanaya ayadii waxba lagama laha marka xagga sadaaqeedana isagana waa la mid waxau sheeku leeyahay amaa low ikhtalaca alabu bisadaaqiha haddii uu meherkeedii ku khulco idhaahdo warqadeedii un isiiye adeer waxba kaa dooni maaye meherna kaa dooni maaye warqadeedii un isii buu yidhi waa tan kitaabku sheegayo kaan qaala waa inu yidhaha طaliqha waanta bariun min sadaaqiha iska furuun adigu meherna kuguma lehe fafacala sidii buu ninkiina sameeyey waqaca rajciyan dalaaqaasi rajci buu u dhacayaa hal dalqa ayuunbaa ninkaa ka dhacaysa walaa yabra min sadaaqiha sadaaqeediina ninkii ka beri noqon maayo gabadhina furantay meherkayga inaysii bay ku leedahay aabbaha isaga waxba guudkiisa ma ahaanin maxaa yeelay dee isagu inuu wax ibreeyo oo meherkeedan uu beri yeelayo uu leeyahay waan kaa beri yeelay dee maba laha isagu qofkuna wuxuu leeyahi inbuu beri yeelaa isaguna naf ahaantiisa waxba isma laaziminino waxba ku waajibi maayaan mar haddaanu isagu waxba islaazimin o anaa waxaa laygu leeyahay isagiina waxba laguma lahaa ayadiina waxba laguma lahaa hal dalqoo rajciya ayuunba markaa ka dhacaysa markaa waa inay sida odayaashu ogaadaan hablaha bixintooda unbay marka hore sharcigu siiyey mooyaane xoolaheeda iyo arrimaheeda kale awood badan kuma laha in badan baanay dhacdaa marka hablaha la furayo inay yidhahdaan adeer de waa inantaydii waxba laga weydiin maaye warqadda hala siiyo faslun fi likhtilaafi fi lkhulci aw ciwadihi fasalkan waxa uu kaga hadlayaa iyadoo laysku khilaafay bal khulcii ama ciwadulkhulcigii ayaaba laysku khilaafay idacad idadacad markay sheegata gabadhi khulcan fa ankara isagiina uu diido sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumay ee wain qaala hadduu yidhaha طallaqtuki bikadaa intaas ayaan kugu furay faqaalad ay tiraa majaanan mee bilaash ayaad ii furtay baanat gabadhaasi way baayina walaa ciwada ciwadoo ninkaasi ku leeyahayna ma jirto waxau sheeku leeyahay haddii ay haweeneydii sheegato khuluc ayay sheegatay waxay tihi ninkan waanu kala tagnay waataan dalqadiina ka iibsaday in waxoogaygaasiiya faankarahu ninkina waan kala uculi waxba kama jiraana waxaaskaygi wax markhaatiyo meeshaa la hayaana ma jirto sudiqa biyamiinihi isagun baa la odhan aye marwa bismillah un baa la odhan isagaa la dhaarin maxaa yeelay asalku waxa weeye asalka soo jireenka ahaa ee wax lagu banaynayo waxa weye waa inay labada ruux isqabeen wax quluc laydhaa iyo ibtilo kalena aanay soo kala dhex gelin haddaba haweeneydii hadday markhaati meesha usoo taagto laba nin ayaa laga maarmaana mar hadday markhaatiya soo taagto oo ay caddeeyaan khulucii waa kala dhaqaaqayaan wax adduunyaha uu sheegan karaana ma jirto le horooyin kale maba jira buu yidhi markuu markhaatigii ku furay hadduu yidhahdo dee xoolihiina hallaysii may wey waataad xoolaa inkirsanay ilaa waxay yidhahdeen dee hadduu yidhahdo alla aniga halmaamaye khulucu waa jiray oo waana dhex maray hadduu dee saa yidhaha bay dhahen xoogaygiina wuu iska yeelaan markaa waa in qaala hadduu yidhahdo طallaqtuki bikadaa gabadh yahay kun baan kugu furay buu yidhi faqaad majaan waxay tihi me bilaash baad igu furtee shilin ma jirin baanad hortu gabadhaasi way baayinaysaa way furanto waa socota maxay ku furantay dee طallaqtukii markuu yidhi waan ku furay walaa ciwada wax ciwadahoo ama bedeloo uu ku leeyahayna ma jirto waa hadday ku dhaarato inaanu jirin ayadun baa la odhan ku dhaaro dabeedna waxba ku yeelan maayo baynunada dee isagaa qirtay cadabulciwad kanna asalku waxa weeye inay dimadeedu beri tahay qofkan dumadeedu inay beri tahay n waxba lagu lahayn baa asala markaa gabadhaasi waa baayinaysa waxbana laguma laha wain ikhtalafaa hadday isku khilaafaan haddaba fii jinsi ciwadihi khuluca ciwadkiisa jinsigiisi way isku khilaafeen aw qadrihi walaa bayinata markhaatina ma jiro taxaalafa labaduba way dhaaran wawajaba waxaana waajibaya mahru muslim baa waajibaya waxau ihi sheekhu waxay isku qabteen jinsigii ciwadku ahaa khulucii way isla waafaqeen laakiin ciwadku waxaasuu ahaa iyo waxaasuu ahaabay isku qabteen lacag soomaali bay ahayd iyo maya dollar bay ahayd baa la isku hayaa aw fii qadrihi ama qadarkiisii baa la isku hayaa kun buu ahaa maya shan boqol buu ahaa iyayana le walaa bayinata wax markhaati ahoo meeshaa joogaana ma jiro taxaalafaa labadoodiba way dhaaran mid waliba wuxuu ku dhaaran wuxuu sheeganaya sugidiisa iyo ka kale nafiintiisa intaasaa la iska wargeynaya markay daba saa tahay wa wajaba waxaana waajibayaa gabadhii baa-into meesha waa socotee mahru milin baa waajibaya mehrumahaal ayuunbay gabadhii lagu yeelanaya gabadhii mehrumahaal baa lagu yeelan oo ninkii u yeelanaya walow khaalaca haddii uu gabadhii ku khulcu ku furo bialfin wanawayaan nawcan nooc baana niyeeyen lazima kaasaa laazima waqiila waxale mahru milin baa waajibaya walow qaal hadduu hi aradnaa danaaniira baan u jeedin faqad ucaji bal daraahime baan u jeedin oo ama fuluusan fuluus taxaalafaa waysa dhaaran calal weli qowlka hore haddaan qabano wawajaba mahru milin baa waajiba bilaa taxaalufin fi taani qowlka labaadna waxau sheekhu leeyahay haddii oo ku khulca ruuxii dumar ahaa kun kunkii markaa wax murani kama taagna ee maxaa meeshii jira xaggii niyadoodii ayay isqaab ayay iskhilaafsanoo kunkii baa midba niyadda wax ku haystaa kunkii ayuu midba niyadda wax ku haystaa isagii kun buu soo baxo markaasay ti maba ahayn kanba anigu lacagtaasaan sheegaya kunka isna wuxuu ayaan ayaan moodaya un uhaystaan isna wuxuu may anigu tanun baan jeebadayda ku hayo ayuun baan uhayy markaa kun ayuu ku qunacay waxaanay labadoodii hadday isla waafaqaan wanawayaan noocan marka hore nooc ayay niyeeyeen nooc ayay labadoodiiba isa niyeeye ana kaasumaan maskaxda ku ana kanunbaan maskaxda ku hay laazimaka manwiga ayuunbaa laazimaya oo dee shaygii malfuudka ahaaye manwiga ayaa malfuud la haleeshiinaya ilxaaqan bilm bil ilxaaqan lahu bilmalfuud manwigii ayaa waxaa la haleeshiinaya malfuudkii lagu hadlay oo kale waa isku mid qiil baa wuxuu leeyahay mee kaa manwigii waa fasahaadayaayo mahrubasli baa waajibaya jahaala lafdigii ku jirtaa bar haddii kun uun la yidhi ee aan la odhanin kun noocaas ah haddaan la odhanin jahaala lafdigii ku jirtaa mar hadday jahaala ku jirto kaa manwiga ah maskaxda lagu hay waa fasaaday mahrumahaalun ha loo leexdo haddaba wuxuu yidhi haddii uu yidhaahda anigu waxaan u jeeday aradna waxaan u jeednay kunkaanad laaqay danaaniira ayana waxay tihi mee daraahime baan oo fuluusa fuluustuna waa lacagaha markaa iyado aan dahabkiiyo fidada midnaba aan ahayn dee waa lacagtaa naxaasta laga sameynayeen daraahim iyo dananiirtoona midnaba ahayn taxaalafa cala alawali qowlka hore haddaynu ku soconno labadooduba way dhaaran oo qowlkii ahaa in la haleeshiinayo manwiga malfuudka in la haleeshiinayo wuu fasahaadayaa buu leeyahay markaa labadoodiba ha dhaartaan mehru masaal ayun baana dee fasakhaa dabadi loo noqonaya wawajaba mahru milin bilaa taxalufin fi taani qowlka labaad ee markii horeba lahaa mehru masaal ayaa waajibaya kaasna iyadoon waxba la dhaarinin ayuunbuu mehru masaal waajibaya wallahu aclam alaaqu waxaa la yidhaha ayuu u kitaab yahay markaa alaaq luq ahaan waxaa la yidhahdaa xallu lqeydi walilaaq xarig la furo iyo sii dayn naaqatun aaliqa ama baciirun aaliq bimacnaa waa awr aan seetaysnayn ama hal aan seetaysnayn iska sii daayey bilaa dabar sharci ahaan waxaana luqa ahaan sharci ahaanna waxaa la yidhaha xallu qeydi nikaaxi bilafdi طalaaqi wa naxwihi waa guntintii guurka oo la furo lafdiga furiina lagu furo iyo wixii lamid a waxay culamada qaarkood ku tacriifiyeen tasarufun mamluukun lizawji yuxdisuhu bilaa sababin fayaqdacu nikaax waa takrifal uu iska leeyahay ninku uu la imanayo sabab la-aan dabeedna nikaaxii goynaya waxaa waasare aayad qur'aaniya la yidhi aطalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan macnaa waxaan dalaaqa uu soo ceshan karo qofku dabadii waa laba dalqadood marka waa inuu ama si wanaagsan u haystaa ama si wanaagsan u sii daaya waxaa kaloo la yidhi ayuha الnabiyu idaa طalaqtum الnisaa faطalliquuhuna liciddatihinna nebigo marka aad dumarka furaysaan macnaa fura ciddadooda ku fura oo xilliga ay ciddadooda ay gudagelayaan iyagoo masalan aan caadan ahayn ama iyagoo markaa daahira oo aan loogu tegin inta ay daahirka ahaayeen fura xilligaas ay ciddadooda gudagelayaan xadiidkii rasuulku sala allahu alay slam uu lahaabaa isna waa sala laysa shayun min alxalaali abqadu ila allahi min aطalaaq ma jiro shay xalaala oo alle uga cadho badan yahay shayga furiinka la yidhaahdo waa shay xalaal ah haddana waa shay alla uga cadhoodo ka arkaan buu leeyahay arkaantaasi waa shan muطalliq waa ka wax furaya ah siiqa oo siiqadiiyo qaabkii wuxuu furaye maxal oo markaa ciddii la furaya wilaaya oo dee qofkani waa inu wilaayo u leeyahay furiinkan iyo qas waa shantaa yushtaradu waxaa loo shardiyaa linufuudihi dalaaqa fulidiisa atakliifo ayaa loo shardiyaa ila sakraana sakraanka mooyaane wa yaqacu wuxuu ku dhacayaa dalaaqii bisariixihi kiisii caddaa bilaa niyatin niyalaan iyo wa bikinaayatin maldahoo biniyatin maca niyatin niyo la socoto waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa fulidda dalaaqu marka uu ka fulayo qofkanuu ka soo baxay marka dalaaqii iyo furiinkii uu soconayu fulayo ama munajasaad ama mucallaq ha ahaada mid uu gooyey ama miduu wax ku xidhay midkuu doonaba ha ahaadee waxaa loo shardiyaa takliif takliifduna waa murakabatun min shay-ayn oo buluuq iyo caqli weeye waa inuu qofkaasi mukallaf yahay oo ciddii aan mukallaf ahayn sabigii yaraa kii waalaa kii miyir doorsoomay kii hurday tanjiis iyo tacliiq toona ka ansixi maayo furiin laakiin kii safiiha iyo kii xanuunsanaya iyo haddaanu isbedelin furiinkiisu waa dhacaya rufica alqalamu can halaain qalimka waa laga kor yeelay saddex ka waxaa ka mid ahaa dee kaa waalan ilaa intuu ka miirsanayo kii yaraa inta uu ka qangaarayo markaa takliif ayaa loo shardiyaa wuxuu sheekhu uhi ilaa sakraan sakraankii isagu ku tacadiyey sakradda ee ama khamri cabbay ama wax kaloo uu ku waashay camdan u cabbay iyadan wax baahiyi jirin dabeedna sidaa ku waashay khamriyo ama dawo waa yacni uu ku sakhraamayo wax baahiyo u haysaana aanay jirin ayuu cabbay sidaasuu dabeedna ku sakhraamay waxaa markaa caqligiisa uu ku tegey ee uu ku waashay iyo sakraannimada isaga ayaa ku tacadiyey oo la yimi isaga waxay yidhaahdeen maca annahu hayru mukallaf isagoon haddana mukallaf ahayn oon caqligiisa u joogin isaga dalaaqii uu ka ansaxayaa bay dhaheen takliidan calayhi iyadoo lagu adkaynayo maxaa yeelay isaga ayaa dee caqligiisii suuliyey mar hadduu isagu ulakas caqligiisii u suuliyey jucila kaana caqlahu lam yazal waxaa laga dhigaya si aan caqligiiba ka tegin saasaa loogula xisaabtamaya masaladani waa masalo ay isku khilaafeen madaahibta iyo culimadu xagga shaaficiyada rag fara badan ayaa wuxuu ay qabaan sida musani sheekha la ydhaha iyo qaar kaloo fara badan in aanu dalaaqiisu dhacaynin shawkani sheekha la ydhaho kale wuxuu yidhi qofkani khamri ha cabo ama wax kaleba ha sameeyo waa majnuuno horto caqliga ka teg buulo kii waalaa iyo kii khamriga cabo waa isku mid haddaba waxaanu cisyaanka ku sameeyey iyo macsiyadinu sameeyey khamri cabo ilaahay cuquubu u yeelay oo dee waa in la jeedlaa cuquubada alla u yeelay inaynu dhow kordhinaynu gabadhina waa ka furmaysaa ma habuuroyna waynu taana ugu sii darno ee intaa ilaahay uu cuquubada uga dhigay unan ku dayn oo gabadhuna ayaanay ka furmay waa masale hadalkeedu badan yahay marka waxay yidhaheen sheekhu wuxuu ka tegey laba shardi oo iyaguna lagama maarmaan ah idinka muطalliqe wax furaya waa kownuhu min zawjin aw wakiili waa inuu zawj yahay ama wakiil zawj uu yahay dee cid kaloon zawj ahayna xama furi karto gabadh halkaas ka joogto waan ku furan shaqaba kula hayn ma banaana mararka qaarkood bay dhacdaa masalan ninka dee xaaskiisii afar bilood iyo wax badan ka dhaartay dee haddii uu furi waayo xaakimka ayaa ka furayo mararka qaarkood dee way dhacdaa xaakimka u furaa kalabaad waxaa laga maraa ikhtiyaar iyo doorasho ee kala qasbay isagana daraaqiisu ma dhacayo oo wuu inoo iman doonaa haddaba rugnigii labaad oo siiqada ayuu halkan inoo galo wuxuu yidhi wayaqac dalaaqii wuxuu ku dhaca bisariixihi alfaada dalaaqu furiinku ku dhaco ayaa waxay u qaybsantaa laba sariix iyo kinaaya sariix waxaa la yidhaahdaa ma yaxtamilu aahi maa laa yaxtamilu daahiru hayra alaaq waa wax aan daahirkiisa ka muuqanayn furiin mooyaane maa laa yaxtamilu hayra alaaq furiin mooye wax kale laga fahmi maayo kinaayana waxa la dhaha maa yaxtamil alaaqa wagayrahu waa wax furiinna noqon kara ujeeddo kalena yeelan karaa marka haddaba dalaaqii wuxuu ku dhacayaa bisariixihi hadalkii caddaa ee furiinka ku caddaa bilaa niyatin isagoo niyo dalaaq ku ridba aan u jeedin hadduu hadalkii caddayo sariixaha ka soo baxo isagoon walow niyo dalaaqba u jeedin gabadhi waa ka furmaysa sheekha khataabi la yidhahna ijmaac buu sidaa kusoo naqliyey wa bikinaayatin waxa kalou ku dhacaa hadal maldaha oo dalaaqna suurtagal ah wax kalena suurtagal ah laakiin biniyatin markuu niyo dalaaq uu ula jeedo ayuunbu ku dhacayaa isagun baa la weydiin o dhan war hadalkan maxaad ula jeedaa hadduu yidhaha furiin baan ula jeedin saas ugu dha haddii kaloon furiin ula jeedinna ma dhacayo macnaha waa inuu dalaaqa rididiisa uu u qastinayaa haddaba fasariixuhu aalaaqu weeye wakada alfiraaquna waa kulamiya wasaraaxu cala mashhuuri haddaan qabano ka allaqtuki waan ku furay oo anti aaliq waad furantahy wa muallaqatun mid la furay baa tahy yaa aaliqu tii furnayd laa anti alaaqun walaaqu wa anti alaaqu maya sida sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddaba haddaad doonayso alaaqa marka la joogo hadalka sariixa ahe hadduu qofkaba ka soo baxo ay gabadhi ka furmayso saddex erey baa carabi ahaan la yidhaahdaa waxa weeye sariix waa lafdu alaaq firaaq iyo saraax alaaqoo furidii ah wax alla furi lafdigaa furidiyo wixii laga soo qaatay firaaq oo waanku faaraqtuki waanku faaruqi yani waan waynu kala dhaqaaqay saraaxuna iyana waa sidaynta iyo foofintaa weeye cala almashhuuri haddaan qabano maxaa yeelay dee ereyga alaaqu luq ahaan iyo xagga curfi ahaan ba wuu mamcaan buu ku noqday qur-aankana waa lafdiga ku soo arooray firaaq iyo siraaxuna iyaguna waa la midoo dee qur-aankay ku soo arooreen mashhuurka muqaabilkiisa wuxuu le waa laba kinaayo oo sida alaaqu uu shuhroobay oo kale uma shuhroobin haddaba waxyaalihii laga soo ishtiqaaqday alaaqa dallaqtuki buuli waan ku furay anti aaliqun waad furan tahay wa muallaqatun anti muallaqatun mid la furay baad tahay yaa aaliqu tii furnayd marka ereyada noocaas ah ayuu ku dhacayaa dalaaqi hadduu laakiin anti alaaqu yidhaahdo ama anti alaaquba hadduu yidhaahdo maya anti alaaqun ayaa tahay ama albuu geliyo waa anti alaaqu adigii baaba alaaqiya buu ihi taasi sariix ma noqonayaan fila saxix haddaan qabanno ee kinaayo ayay noqonayaan wa tarjamatu alaaqi alaaqii oo lagu turjumo bilcajamiyati carabi waxaan ahayn sariixun weeye cala madhabi haddaan qabanno wa alaqtuki iyo wa anti mulaqatun kinaayatu weeye walow ishtahara lafdun hadduu lialaaqi u shuroobo kal xalaaluba weeye ow ama xalaalullaahi calaya xaraamu weeye fasariixun way fil asax haddaan qabanno qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahayn alasaxu annahu kinaayatun weye wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay lafdigii alaaqa haddii loo turjumo ajami carabi waxaan ahayn baa lagu turjumay sariixun cala almadhab sariix buu noqonaya mid cad buu noqonaya maxaa yal waxaa caana dee inay isticmaalaan macnaheisa inay u isticmaalaan ayaa caan ah sida ay dee dadka carabida wehelkaahiba ay dalaaq u isticmaalaan ayay kuwa kalana macnaheeda loo isticmaalo oo dadka wehelkaa cajamiyadda ayay u isticmaalaan sida ay caanka ugu tahay carabiyadu inay u isticmaalaan ehelkeedu dee masalan waanku furaydan oo kale yacni waanku dalaaqay inaan waxba dalaaqa aan meesha la soo gelin ee dad waliba wixii ay isla afgoodu uu yahay ay hadday isku yidhaahdaan sariix buu noqonaya waa hadal cad laakiin hadduu yidhaahdo aطlaqtuki iyo anti muطlaqatun waa kinaaya ayagu noqonayaan oo macna dalaq waan ku sii daayey yacni in loo isticmaalo ayaan ayagu caan ahayn oo kinaaya iska noqonaysaa hadduu furiin uga jeedana furiinun bay noqon haddaan uga jeedina ma noqonayaan wuxuuhi sheekhu hadduu walow ishtahara lafdun lialaaq lafdi baa furiin caan ugu noqday kal xalaalu calaya xaraam ereygaasoo weedhaada jumladaasoo kale weeye alxalaalu calaya xaraam xalaashu waa iga xaaraan macnaha furiin qolaa furiin u isticmaashay ereyga noocaas intaa ama wuxuu hi xalaalulahi calaya xaraam oo anti calaya xaraam waxaanay u isticmaalaanuu caan u noqday alaaq fa sariixun fi lasax sariix buu noqonayaa dadka sidaa agtooda uu mashhuurka ka noqday ee intaa dalaaqa u isticmaalay agtooda sariix buu ka noqonaya maxaa yeeley mar hadday dee sidaa haalibka u isticmaaleen tafaahumkiina agtooda sidaa ku xasilay sariix buu noqonaya qultu alasaxu annahu kinaaya nawaa wuxuu leeyahay waa kinaaya kuwa agtooda mashhuura ku noqdiyo kuwa kalaba maxaa yeele sariixa dee waxaa laga qaataa qur'aanka ku soo arooray iyo lisaan xamrat alcarshi inuu kusoo noqnoqdo kana sanoo kale maaha wa kinaayatuhu haddaba dalaaqa kinaayadiisu anti khaliyatun ayaa tahay bariyatun mid oo la eriyey baa tahay batatun mid la gooyey baa tahay batlatun waa la mid ayanaan baa-inun mid markaa dee la faaruqiyey baa tahay ictadi ciddo tirso istabrii raximaki raximkaaga bal hubso alxiqii biehliki reerkiinii qabo xabluki xadhigaagi calaa haaribiki degtaadu kuu saaran yihin laa andow danayn maayo sarbaki arrimahaaga iczubii yacnii iga fogow iqrubii qariib noqoo iga dheerow daciini iga tag wadicnii isagooti wa naxwihaa iyo wixii la mida waa ereyada waxau leeyahay sheekhu ereyada markaa kinaayada dalaaq ahay sariixii waynu soo qaadano saddexdaasun bay haeen ereyada ayagu haddaba kinaayada ah ee haddii ay qofka ka soo baxaan niyada loo weydiinaya la odhanayo ma dalaaq baad ula jeeday mise ulamaad jeedin kuwanaa ka mid a khaliyatun bimacnaa middee khaali ka abaatay guur ama anigaba waa noqon kartaa dee mid iska gacan banaan baatoo beriyahan waxa ulamaad hayninna waa iska dhici kartaa bariyatun macnaha mid ayana la fasliyey oo la eriyey oo dee guurkii laga eriyey baa tahay iyo dee mid beryahaba meelaa iska warwareegeysay baa tahay mid la jaray baa tahay min albatibe waa qaci dee wax kalaa lagaa jaray iyo guurkii xaggiisii baa lagaa jarayba way noqon kartaa baa-inun min albayn oo firaaqa ayay ka timi batlatun waa bimacnaa matruukata nikaax mid guurkeeda laga tagay baa timi nahaa can tabatul tii ayay markaa iyana xaggeeda ka timi baa-inun mid dheeraatay weeye faaruqday baa tahay ictadii ciddo tirso istabrii raximaki riximkaaga hubso waan yani waanku furay iyo bal hadda dee bal istijaabi oo uriya hadda inaad wax leedahayna waa dhici kartaa dee waanku furay balna waa dhici karta alxiqii behliki reerkiinii qabo dee waanku furay reerkiinii qabo iyo bal hadda weynu busaarasane waxay noqon doon labadaba waa noqon kartaa xabluki calaa kaaribiki macnaa waanku sii daayey ayaa iyana ka dhigan tahay xadhigaagii degtaan kuu saaray oo waxaa la yidhahdaa haaribku waa halkaa luqunta awrka ka dambaysa ee tunka ayaa la yidhaahdaa oo awrkaa dee markuu hoggaanku ku xidhan yahay ee la doonaya inuu iska daaqe lasii daaya dee halkaa loogu tuuraa markaa dee xadhigaagii degtaan kuu saaray macnaha waxay ka dhigan tahay dee si awrka loo sii daayaabaan ayaan kuu sii daayay laa andahu sarbaki macnaa arrinkaaga nadhigu waa zajri o macnaa laa ahtamu bishaniki ku ximin maayo arrinkaagu ima khuseeyo dee waan ku furay ama dee waan ku yar cadhaysi iczubii macnaa iga dheerow iqrubii qariiba noqo oo iga tag daciini ayana waa iga taguun wadicnii isagooti wanaxwiha iyo wixii lamida dankuumalihi sahay qaado ereyada noocaasoo kale ahi furiinna way noqdaan wax kalena way noqdaan markaa qofkii ay ka soo baxday waxaa la odhan ma furiin baad u jeeday mise umaad jeedin haddii furiin baan u jeeday gabadhi waa ka furmaysaa haddii kalena ka furmi mayso walictaaqu xorayntu kinaayatu alaaqin wey wa cagsuhu iyo sida cagsigii walaysa alaaqu kinaayata dihaarin maaha niyo cagsuhu ee walow qaala hadduu idhaha anti calaya xaraamun baad iga tahy aw xaramtuki wanawaa alaaqan aw dihaaran buu niyooday xasana waa xasilaya aw nawahuma ama labadoodii buu wada niya takhayara waa doo qaadanaya wahabata waxaana sugnaanaya makhtaarahu wuxuu doortay waqiila waxa la alaaqun baa sugmay waqiila waxa la dihaarun baa sugmaya wuxuu sheeku leeyahay ictaaq hadduu cabiro idhaa waan ku xoreeyey ictaaq ictaaqa xoraynta sariixiisa iyo kinaayadiisuba kinaayatu alaaq dalaaq bay kinaayo u yihiin actaaqtuki waan ku xoreeyey laa milka li calayka hadduu ereyadaasoo midna sariix iyo midna kinaayo cidqiyahay hadduu isticmaalo kinaayun bay noqonayen hadduu daleeq ula jeedana way furmeen haddii kalema furmeen wacagsuhu sida caysigii weeyaanoo sariixu alaaq iyo kinaayadiisu waa kinaayatu ictaaq xagga baabulxorayntana alaaqa sariixiisa iyo kinaayadiisu waa kinaayay noqdaan walayse alaaqu kinaayata dihaarin laakiin alaaq furiin dihaar ma noqdo waan ku furay hadduu yidhaahdo waxaan ula jeeday dihaar ma noqonayo wacagsuhu sida cagsigiina hadduu dihaaro alaaq baan ula jeeday ayana maya walow xagga dee mid waliba xaaraantinimeyn hafa ha ku wadaagaane mid waliba dee mawduuciisa ayuu markaa ku fulayaa walow qaala hadduu yidhaahdo buuhi anti calaya xaraam adigu xaaraan baad iga tahay buuri aw xaramtuka xaaraan baan kaa yeelay wanawaa alaaqan alaaq baanu sidaa ula jeeday aw dihaaran ama dihaar buu ula jeeda oo dhabarka hooyadii oo kale aad iga tahay inuu yidhaha buu doonaya xasala waxa neeyey inba xasilaya aw nawaahumaa alaaq iyo dihaar buu labadiiba wadaniyey oo labadaba waanu la wada jeeday buuri takhayara wuu door qaadanaya wasabata waxaa sugnaanaya makhtaarahu wuxuu doorto ama alaaq ama furiinkuu doorto labadii mar ma wada sugmayaan maxaa yeelay alaaqiina nikaaxii buu suulinaya dihaarkiina wuu baaqi yeelayaa markaa waa laba aan iswaafaqaynin qiil baa wuxuu leeyahy mee ka dhacay alaaqun weye isagaa alaaqaa xoog badanoo milkigii suulinaya alaaq ka dhacay qiil baa wuxuu leeyahay dihaarun baa dhacayo oo asalku waa inuu guurku baaqi yahay aw ama taxriima caynihaa caynteeda xaaraantinimeynteeda ayuu qasiyay lam taxrum ma xaaraam noqonayso wacaleyhi guudkiisana waxaday kafaaratu yamiini wakada in lam takun niyatun haddaanay jirinna waa lamid fi lahari wahaanina laqul weeye ee wain qaala hadduu liamati addoontiisa ku yidhaahdo oo wanawaa cid qanuniye sabata waa sugnaanaya aw taxriima caynihaa aw ama laa niyata faka zawjati zawjadii oo kale ayuunbu ahaaday wuxuu leeyahay hadalkaa anti calaya xaraam wuxuu ula jeeday inuu araggeeda iyo caynteeda iska xaaraantinimeeyo lam taxrum ma xaaraan noqonayso maxaa yeelay nin ayaa wuxuu ku yidhi siduu nasaa-i wariyey ibnu cabbaas buu yimi wuxuu hi anugu gabadhaydii baan xaaraan baad iga tahay aan ku idhi oon iska xaaraam yeelay dabeed wuxu uhi kadarta laysat calayka bixaraam xaaraan kaama aha buuli wuxuu akriyay aayadda dabeedna yaa ayuha nebiyu lima tuxarimu maa axalla allahu laka nebi maxamedow maxaad u xaaraantinimaynaysa wax alla kuu xalaaliyey aayaddii nebiga lagu canaantay waxaana lagu leeyahay waxaana lagu leeyahay ibna kafaarat lyamiin macanaa misla kafaarat lyamiin kafaaratulyamiinkii oo kale ayaa lagu yeelanaya ee kafaaratulyamiin ma ila yamiin maaha yamiintu waxay ku guntantaa magaca ilahay magaciisa ka mid ama sifa min sifaatihi laakiin waxaa laga qaatay un aayadda oo dee addoontiisii markuu saa maariye ku yidhi iyo calaya xaraam markuu ku yidhi ee aayaddaasi ay ku soo degtay ayaa aayadda ilaahay wuxuu kusi yidhi qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum ilaahay wuxuu idiin caddeeyey ama idiin soo dejiyey xidhaarihiina aad kaga xalaaloobeyseen oo kafaarada fartu dihaaruna waa idcaamu casharati masaakiina toban miskiin oo la qudiisay aayadda tilmaamaysa ama la arad bixiyo ama sidesho la soomo ama intii kale aayaddu sheegaysay wakada in lam takun niyatun wax niye ahi haddaanay jirin anta calaya xaraamun hadduu ila midbowna maan jeedin isan waa lama fil adhari kafarat lyamiin baa lagu yeelanaya fil adhari qowlka adharka haddaan qabano haddaba wahaaniidu waxay waxa weeyaan adharka muqaabilkiisii qowlkaasi laqwun buu noqonaya wax kafaara laguma laha hadduu ama addoontiisii wain qaala liamati addoontiisii ayaa wuxuu ku yidhi anta calaya xaraamtii buu ku yidhi wana waa cidqan xorayn baanu uga jeeday sababta waa u sugnaanaya waa kinaaya aw taxriimi cayniha ama wuxuu ihi caynteedaan addoontaa iska xaaraantinimayni aw laa niyata ama niyaba ma lahayn markuu addoonta saa ku lahaa faka zawjati ayuun bay noqonaysaa ka xaaraan noqon maysa kafaaradin baa lagu yeelanaya walow qaala hadduu yidhaahdo haada thawbu maradani aw iacaamu aw ilcabdu xaraamun calaya falaqwu weeye wa shardu niyati lkinaayati iqtiraanuhaa bikuli lafdi waa in la xidhiidha waqiila waxa layegfii biawalihi awalkiisa ayaa ku filan inay la xidhiidho waxau sheekhu leeyahay haddii waxyaali kaleen budciga iyo farjiga ahayn uu iska xaaraantinimeeyo masalan wuxu uhi maradani ama raashinkani ama addoonkani waa iga xaaraan buu yihi hadalkaasi waa laqwi kafaarana male qofkina inuu iska cuno ayaa iska banaan xaaraan bu iga yahay haddaad tidhahdo waa iska cuni karta been baad idhashaysaa xaaraan kaama ahayn laakiin isagaa furuujaya budciyaalka ayagu way khilaafeenoo dee in loo dadaalo ayaa iyaga ay gaar ku yihiin maxay lehi dee xaggii xaaraantinimayntii baa iyagu aqbalayaan oo dihaarkii oo kalea dee keeni lakiin maalku isagu ma aqbalaynin haddaba kinaayada waxaynu nidhi hadalka kinaayada maldaha waxaynu nidhi waxaa shardi ah inuu niyeeyo qofku dalaaq ula jeedo haddaba waa shardu niyat ilkinaaya kinaayada markuu dalaaqu ku dhacayo waxa uu shardiya iqtiraanuha bikulli lafdi waa inay lafdigo dhan la wada xidhiidhaa oo intuu ereygaa leeyahay dalaaqa waa inu wada niyeysnaadaan haddii awalka la xidhiidho ama akhirka un ay la xidhiidho markaa furin kuma dhacayo qiil ba waxa yegfii biawalihi ma waxaa la shardiyaa inay la xidhiidho un awalkiisa markaa hore uu hadalka ku dhawaaqayo waa inu yidhahdaa waishaaratu naaiqin mid hadlaya ishaaradiisu bialaaqin ishaare laqwin wey waqiila waa l kinaayatu wey wayuctadu waa la timin biishaarati akhrasa kiyaan hadlaynin ishaaradiis fi lcuquudi iyo wlxuluuli ee fain fahima alaaqahu bihaa uu ku furayo kulu axadin hadduu fahmo fasariixatu weeye wain ikhtasa hadday ku gaar noqdaan bifahmihi fatinuuna kuwa oo fahm badanina fakinaayatu weeye ee wain walow fadinuuna haa waxau leeyahay sheekhu nin naatiqahoo hadlaya ayaa ishaaray furiin furiin buu ishaaray haweenaydii baa tidhi war i fur dabeetana gacantiibuu sidii wuxuu leeyahay baxoo kale iga tag ayuu dabeedna ku ishaaray furiin ma noqonaysaa meelkaasi waa laqwi weyn waxba ku dhici maayaan maxaa yeelay isagoo dee hadli karayay mar hadduu farafiiq u leexday waxaa laga fahmaya halkaa inaanu dalaaq u jeedin qiil baa wuxuu leeyahay hiya kinaaya ma waa kinaayo waa la isku fahansiin karaa isaga un hala weydiiyo isaga un hala weydiiyo dee furiin baan uga jeedayna way furmi haddii kale ma furmayso markaa dalaaqibana hadduu maxalu dalaaq hadduu furayo hadduu maxalu alaaq ishaariyo masala laba dumar labada dumar mid baa furan basuu ishaaradiina raaciye dee taaba markaa iyadoo waa ku furmaysa waa la aqbalaya wuxu uhi haddaba sheekhu yuctadu biishaarati akras kii akraska ahay isagoo aan hadlaynin ishaaradiisa iyo farfiiqiisa waa la tirinayaa sharci ahaan waa wax muctadoo la tirinayo fi lcuquudi waalxuluuli wixii la caqdinayo la xidhayo hadday iib tahay hadday nikaax tahay hadday wax la qiranayo dacwo walxuluul iyo furinta furiinadii sida dalaaqii iyo cidqigii iyo waa la fiirin saddex arrimood ayuunbay ka soo reebaan oo ay yidhaahdaan ishaarat alakhras lama mid aha hadalkiisa waxay dhahen ishaarat alakhrasi mithlu nudqihi fii ma cadaa halaaثati sidqihi fi اlxinfi wالsalaati wالshahaada ishaaraة اakrasi mil nudqihi mid aan hadlaynin hadduu wax ishaaro isagoo ku hadlun bay lamid tahay fii ma cadaa alaaati wixii saddex ka soo haray saddex baab un baana iskaga midka ahayn fi salaa xagga salaada ishaaradiisu hadalkiisa lama mid ahaa oo hadduu salaadii tukanayo oo uu faraha wax ku kala diro salaaddii kaga jabi mayso fisala waxa ayana la mida filxinfi washahaada xagga markhaatiga haddii qof markhaati qabsado nin faraha ka hadlayo dabeedna uu keeno laga aqbali maayo oo xagga shahaadadana farfiiq la aqbali maayo xagga dhaarta hadduu nin ku dhaarto dee inaanu hadlayno dabeedna ibtilo kalaba ku dhacdo oo hadalkiiba laga xidho dee iminka ishaaradaa wixii uu ka dhaartay uu ishaarayo ayuu ku dambaabaya la odhan maayo saddexdaa masalo ayuun baanu kula mid ahayn haddaba wuxuu sheeku uhi fain fahima alaaqahu biha bilishaara furiin ishaaradan uu wax ku furayo fain fahima alaaqahu furiinkiisa hadduu fahmo bihaa ishaarada uu ku furayo ishaarada wax ku furaya kullu axadin cid waliba waa waxay garanayso si uu yidhaahdo fasariixatu ishaaradiisu sariix bay noqonaysa waxa uma baahna niyo ana wain ikhtasa bifahmihi haddii ay ku gaar yihiin fahanka furiinkaa uu ishaarada ku furayo fatinuuna yacni kuwa fatiniinta ahee maskaxda badan leh ee aan habiyada iyo ahayn dadka iska hurda dadkaa fahanka badan hadday ku gaar yihiin fahanka ishaaradiisa fa kinaayatun ishaaradiisu kinaaya noqosha niyay u baahanta walow kataba hadduu qoro naadiqun mid hadlaya dalaaqa muuqray walam yanihi mana niyoonin falaqun weye waina wow hadduu niyayna faladhar wuquucuhu waa inuu dhacayaa fain kataba hadduu qoro idaa balaakii hadduu kusoo gaaro kitaabii fa anti adigu daaliqun baa tahay fa inamaa taluq waxay ku furmi buluuqihi markuu soo gaaro ee wain kataba hadduu qoro idaa qara'ti markaad akrido kitaabii wahiya iyaduna qaariyatu miduu xaqrido ay tahay fa qara'athu dabeetana ay akrido tulliqad gabadhaasi way furmi ee wain quri'a calayha haddii lagu akriyana falaa ma furmaysa fila saxi haddaan qabanno wain lam takun qaariyatan haddaan ahayn miduu xakrida oo fa quri'a calayha lagu akriyan uliqad way furmi waxuu sheekhu leeyahay nin hadlaya oo hadeeda dadkan hadalka caadiga ee u hadlo ah ayaa wuxuu qoray alaaqan furiin warqad ama maro adugu wuxuu ka muuqanayo hadduu hawadayo wuxuun ku qoro maya e yani meel uu ka muuqanayu alaaqii ku qoray walam yawihi mana niyoonin alaaqi falaqun laqwi weeyaan oo hadalkaasi qoraal waxa uu qoray cibro male waina waaw hadduusa niyeeyo hadduu niyo walow yaanu kuba hadlinbe hadduu qoraalka dalaaqa halaa allaqtukiba halaa ku qoray yaa fulana kumana hadlin laakiin daleeq buu niyeeyey faradal wuquucu u dhacaya ayna kinaayadu dee dariiq bay ahayd ujeeddada laysku fahansiinayo kitaabadu niyana way la xidhiidhay kitaabadu waxyaalaha la yskula hadlaanay dee ka mid tahay af iyo ile qur-aan baa la yskula hadlaaya taanigu wuxuu leeyahay maya oo mar hadduu hadal karayo uu ka leexday dalaaqi kuma dhacayo sidii ishaaradii naatiq oo kale la mid noqonaysa ba isagu leeyahay haddaba wuxuu ihi fain kataba wuxuu qoray hadduu qoro idaa qara'ta kitaabii qoraalkaygaa iyo warqadaydaa markaad akridaa fa anti aaliqun waad qora idaa balaqakii de idaa balaqakii markuu ku soo gaadho kitaabii kitaabkayga iyo qoraalkaygaasi fa anti aaliqu waad furan tahay buul fa inamaa tatluqu bibuluuqihi marka uu qoraalkii soo gaadho unbay furmi markuu qoraalkii soo gaadho ayuunbuu furmaya de shardigiisaa si ahaa haddii balaayaba ku dhacdo ay dhunto ama ay biyo ku dhacdo dee waxba furmi mayso wain kataba hadduuse qoro idaa qara'ta kitaabii markaad akrido qoraalkayga faanti daaliq waad furantay wahiya qaariya iyaduna naag wax taqaano wax akriday ahayd fa qara'atuhu way akriday dabeed tulliqad way furmi mucallaqu calayhigii baa dee la helay wain quri'a calayha haddiise lagu dul akriyo ayada waa lagu dul akriyey waana qaariyahay falaa tadluqu filas ma furmayso maxaa yeele de iyadii baan akrin iyadoo u suurto gelaysa mar hadday akrin weyday cid isaga dhiibtay ma furmaysa buu leeyahy saaniguna wuxuu le way furmaysaa maqsuudku in waxaan kitaaba ku qoranuun la daalacsiiya baa loo jeeday oo dee meeshii laga heliya waa furmaysaa bu isagu leeyahy wain lam takun qaariya haddaba mid wax akridaba may hayn isna wuxuu soo qoray markaad akrida warqadayda waad furantay fa quriya calayha dabeedna waa lagu do akriyay dulliqa way furmi markaa gabadhi hayr qofka umigaa dee qiraa'adiisu waxaa lagu xambaarayaa un in la daalacsiiyo waxaa kitaaba ku jira waana la helay faslu fii jawaazi tafwiid alaaqi lizawjati fasalkan wuxuu kaga hadlayaa bal iyada oo haweenaydiiba furiinkii loo dhiibo o la yidhaha adigu isfur haddaad doonayso dalaaqiiba iyada loo bandhigo lahu waxaa u sugnaaday ninkii zawjkaa tafwiidu alaaqihaa haweeneyda furiinkeeda inuu bandhiga ilayha iyada wahuwa tamliikun waana milkisiin fi ljadiidi haddaan qabano fayushtaradu waxaa la shardiyaa liwuquucihi dhicitaankiisa taliiqu cala alxaal marka cala alfuruusi degdega inay furto waa in qaala hadduu yidhaahdo طalliqii bialfi nafdaada kun ku fur faطallaqaday furta baanad gabadhaasi waa furmaysaa walasimaha alfun kun baana ku laazimaya wa fii qowlina tawkiilu weeye oo falaa yushtaradu fawrun lama shardiyo fil aصixi haddaan qabano wa fii ishtiraadi qabuulihaa aqbalideeda in la shardinayana khilaafulwakiili ayaa ku sugan waxau sheeku leeyahay waxaa u sug banaan ninkii inuu gabadha dalaaqeedii u bandhigo ilayha xaggeed inuu u bandhigo oo uu yidhaahdo adigu fur isfur ayaa bannaan dee sidii rasuulka ya ayuhani qul liazwaajiga in kuntunna turidna alxayaata dunya waziinata fatacaalayna umatixkuna wasarixkuna wadaar alaakhira waxa weeyaan bui sheekhu tafwiidu dalaaq gabadha loo bandhigayo waa tamliik waa milkisiin dalaaqii la milkisiinayo xukmu tamliik baa la milkisiinaya fil jadiid haddaan qabano maxaa yeelay dee ujeedadeedii ayuu ku tacalluqaayo waxyaalihii kale la milkisiinayo kale la dhig ayay ka dhigantay mallaktuki alaaqaki ayay ka dhigantay waxaa markaa la shardiyaa liwuquucihi markuu dhacayo taliiquha cala alfawr labadoodiba waa inay mukalafin yihiin waana inuu cala alfawr ay furtaa isla markiiba waa inay isfurtaa markaa hayla tadliiqu dee waa jawaab milkisiineed ka aqbalkiisi oo kale ayay la mid tahay haddii uuse ku yidhahdo alliqii nafsaki naftaada fur bialfin kun ku fur buu yihi naftaada faallaqad maase markiiba furta fadalaqad baanad way baaini gabadhaasi way furmaysaa walazimaha alfun kuna wuu ku laazimayaa markaa tamliigeedaasi ciwad buu noqonaya wa fii qowlin haddaba qowl isaga qadiim loo nisbeeyey tafwiilkaasi waa tawkiil bui waa wakaalasho gabadhii loo wakaalanaya in isfurto oo falaa yustaradu fawru fida sax waxba inay ku degdegto lama shardiyo wa fii ishtiraadi qabuulihaa haddaba qowlkan wakaalashada le in aqbalitaankeeda la shardinayo lafdi ahaan ay ku aqbashay tira waan aqbalay khilaaful wakiili khilaafkii wakiilka ku jiray ayaa halkana ku jira ee wakiilku inuu lafdan u aqbalaa shardiba mise ma aha yani karaajixina wuxu aha inaanu shardi ahayn wa cala alqowleyni labada qowlba haddaan ku soconno low waxausanay rujuucu inuu ku noqdo qabla tatliiqihaa furideeda ka hor walow qaala hadduu yidhah idaa jaaa rabadaanu hadday rabadaan yimaado faطalliqii nafdaada furlaqaa cala tamliiki qowlka tamliiga haddaan ku soconno laqwi ayuu noqonaya waxau sheeku leeyahay labada qowlba haddaynu ku soconno qowlka tamliiga iyo ka tawkiilka lahu rujuuc wuxuu leeyahay u bandhigii inuu ka noqdo qabla tadliiqaha intaanay furin nafdeedii inuu ka noqdaa buu leeyahy maxaa yeelay milkisiin iyo wakaalashaba dee in lagu noqdaaba iska banaaday intaan la aqbalin hadduuse tafwiidkii wax ku xidhu yidhahdo idaa jaa rabadaanu rabadaan markuu yimaado naftaada laqaa calaa qowli tamliig qowlka tamliiga hadalkaasi waa ku laqwi hayla tamliigu waxaa laysa siinaya dee tacliiq ma aqbalo walow qaala hadduu yidhahdo abinii dheeree nafsaki naftaada faqaala waxay tidhi abantu waan dheerey wanaweya alaaq baan in yey waqac waa dhacaya wailaa haddii kale falaa ma dhacayo walow qaala hadduu idhaha alliqii fur faqaala ay tidhaahda abantu waan dheerey wanawad waan iniyes aw abinii wanawa isna uu niyey faqaalad waxay tihi dalaqtu waan fur waqaca waa dhacaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan kinaayo uu ku hadlo suwarkii tafwiid waxay ahayd waxaa inoo soo hormaray tafwiid sariix la ysugu bandhigayo tanna waa isagoo kinaayo la ysugu bandhigayo alaaqii ayuu halkana noqonaya marka wuxuu sheekhu yidhi haddii uu yidhaahda abini nafsak naftaada dheere oo markaa uu furiin uga jeedo iyana waxay tihi abnaytu abantu waan dheereyey wanawad waanay niyeysay wanawayaa waan le labadoodiiba dalaaq ayay niyeeyeen furiin zawjkina waniyayna waniyey zawjku wuxuu leeyahy inuu dalaaq u bandhigo abiinida ayana abantudaa ay leedahay dalaaq bay ula jeeda inay nafteedii furto waqaca dalaaqi waa dhacaya maxay le kinaaye macaniya waa sariix oo kale wa ilaa haddii kaloo nii niyoonin ama midkood aanu falaa yaqacu ma dhacayo maxay le haddaanu isagu niyeysnayn dee tafwiid ma noqonayo iyadoo haddaanay niyeyninna tadliiq ma noqonayo hadduuse yidhaahdo طلقيi bu i naftaada furo maase waay tidha abantu waan dheerey wana wa dalaaq baana ujeeday ama wuxu hi abini naftaada dheereeyo wana waa dalaaq buu ujeeday faqaalad waay tii dalaqtu waan furay waqaca dalaaqi wuu dhacayaa maxayna dalaaq baa la furay waanay samaysay labada xaalaba lafdigoodaa iskhilaafayna waxba dhibaato male mar hadduu kii kinaayadu xaggiisa ka timi uu niye la yimi walow qaal hadduu laa طaliqii fur naftaada wana waa alaaa uu saddexna ujeedo faqaalad ee tihaada dallaqtu waan furay wanawwadhunna ay niyeysana saddexdii fa alaaun baa furmaya wailaa haddii kale fawaaxidatun bay noqon fila saxi haddaan qabano ee walow qaala hadduu idhaha alaasan saddex furo fawaxada dabeetana ay mid ka dhigto ow cagsi ama si cagsiina fawaaxidatun midun bay noqon waxuu sheekhu leeyahay haddii uu ninkii yidhaahdo haweenaydii buu ihi naanafdaada fur waxaana isagu qalbigiisa ku jirta saddex dalqadood isfur waxay tihi dalaqtu waan furay wanawwadhunna saddexdii baana iyana niyada ku haysaa fa alaaun saddex dalqadood baa markaa dhacayo oo lafdigii dee cadad waa ixtimaalayaa labadoodiibana way niyeeyeen wailaa haddii kale oo ayni fawaaxidatun fi lasax waaxide ayuun bay noqonaysaa oo wailaadaasi waxay noqon kartaa dee marka isagu saddexniya iyadiina aanay tiri niyoonin iyo markaan wabaniyo markan iyo midkood niyeeyo laakiin hadduu yidhaahda buu yihi aliqii nafsigii alaaan saddex fur fawaxadad waxay tihi naftayda midun baan furay aw cagsahu ama wuxuu hi naftaada midun fura masay tii saddex baan furay fawaaxidatun labada suuraba hal dalqa ayuun baa dhacaysa deeta hore ee uu yidhi saddex isfur dee waxaanay riday wixii loo bandhigay ayuunbuu ku dhex jiraa oo midaasumaa ka dhacaysa masalada labaadna dee waxaan loo bandhigay la yidhi ama la milkisiiyey ama loo wakaashay waxa weeyaan waa midu waxa kalena ee dheeraadkiina waa waxaan laysu idmin oo aan laysu ogolayn sidaa daraaddeed ayaan zaa'idkaa iyo dheeraadkaasi aanu u dhacayn aslun fi istiraadiqas lagaa iyadana laqu buu noqonayaa walaa yusadaqu daahiran daahir ahaana loogu rumayn maayo ilaa biqariinatin qariino ayuunbaa loogu rumayn waxau sheekhu leeyahay haddii uu soo maro qof hurdo carabkiisa ama nin caqli uu ka suulay baa talaaq baa soo maray ninkii waa hurdaayo gabadhii islaynayaanubu ku riyoodo heblaayo waan kufuray buui waanu gabasay waa kurinaya laqaa hadalkaasi laqwi ayuu noqonayaa oo dee dadka qalamka laga kor yeelay waxaa ka mid ahaa qofka hurdaayintu ka baraarugayo walow sabaqa lisaanu bialaaqin hadduu carabkiisu u horumaro furiin buu yidhi bilaa qasdin wax ujeeddaana kama lahayna wuxuu doonaya wax kalaba inuu yidhaahdo na waxaydoo buu doonayo na waanku furay unbu dabeedna hadalkii ka noqda laqaa laqwiba ayuu noqonayaa waxaa carabkiisu u horumaray ama masalan cid kale ayaabu ka sheekaynayeyba walaa yusadaqu daahiran ilaa biqariina laakiin daahir ahaan iyo muuqaal ahaan hadduu yidhahdo carabka ayaa iiga horumaray laga rumayn maayo loo rumayn maayo daahir ilaa xaq cid kalaa ku xidhane ilaa biqariina qariina dee inay jirto oo wax adugu dee meeshii yar kaabaa inay jiraan mooyaane laga dhegaysan maayo oo masalan waxa kaabi kara bay yidhaahdeen hadduu gabadhii markaa furaaska ugu yeedha iyadoo xayd iyo waxaa ka maydhatay oo dabeetna anti laana daahiratun ayuu doonaya aaliqatun unbu dabeednayd waar maya daahiratun baan ujeeday hadduu yidhaahdo dee waa laga aqbalaya markaa meeshii qariina jirta laakiin hadduu anti aaliqatun un iska soo qadimuu yidhaahdo iyadoo wax qariinaahina meesha ku jirin dee laga aqbali maayo bay leeyiin ilan wixiiba xaqu keyr ku tacalluqe walow kaana ismuhaa aaliqan ha islaanta aaliqaba la yidhaahdaa faqaala wuxu uhi yaa aaliqu bu ihi dabe waqasada waxaan ula jiray annidaa dhawaaq lam tudalaq haweenaydaas ma furmayso wakada in adlaqa hadduu idlaaqana waa lamid fila saxi haddaan qabano ee wa in kaana ismuhaa aaliqan hadii aw aaliban faqaala wuxu uhi yaa aaliqu waqaala wuxu uhi aradtum nidaa warniyow yeedh maan u jeeday faltafal xarfu xarafkii unba isku kay maray sudiqa waa loo rumay waxau leeyahay sheekhu xaggan dalaaqa wuxu la yaableh waa toban xaashiyood matniga oo wax la yaablu inoo keeni doonaa wax kastoo ixtimaal oo suurto geli karaa ayay soo geliyeen wadaadadu oy sii qadareen oy sii fardiyeen wuxuu yidhi sheekhu wadaad baa islaantiisii aaliq baabay hayd aaliq baaba la odhan jirayba dabeedna isagoo u yeedhaya yaa aaliqu buu dabeetna yidhi